أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah shabeellada hoose mid ka mid a gaadiidka kufaarta afrikaanta oo lagu gubay halka askar kalena bakhti iyo dhaawac ay ku noqdeen kadib silsilada qaraxyo ah oo galabta kolonyo afrikaanta ka tirsan lagula egtay deegaanada dhacaduleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose warbixin ayaad maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo dhex hafanaysa loolannada u dhexeeya masar iyo etoobiya maxaa ka jira in xasan guurguurte uu ku ballanfuray alsiisiga masar iyo burundi oo ka cabanaysa bahdil ay kala kulantay soomaaliya sideese camaliyaadka mujaahidiinta al-shabaab ay uurkutaalo ugu noqdeen siliibiyiinta bujambuura warbixin ayaad maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah fadeexad ku dul hoganaysa hay-adaha sheegta gargaarka soomaaliya kadib markii ay xadhigga ka jareen mashruuc boqolaal kun dollar ku baxayso oo ay musqulo ugu dhisayaan dad baahan oo boga dhulka ku haya shacabka oo falkaasi jeesjeeskaas si adag uga falceliyey barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa muxuu yahay weerarka lagu dilay askariga ka tirsan maamulka ashaadaladirirka isku magacaabay somalilan ee ka dhacay magaalada gibiley sidoo kale faafreebku waxaad caawa ku dhegaysa doontaan xaflad ay nabaddoon ku dooranaysa jufo ka tirsan beesha mursado oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud kelimaadkii laga jeediyey ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa donald trump madaxweynaha dowladda siliibyadda maraykanka oo ku baaqay in dalka kanada lagu soo daro maraykanka iyo arrinkaas oo qalalaaso siyaasadeed ka riday waqooyiga ameerika qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno waxauu noqonayaa kooxda riddada soomaaliya ayaa ku dhex hafanaysa loolannada u dhexeeya masar iyo etoobiya maxaa ka jira in xasan gurgurte uu ku ballan furay alsiisiga masar iyo burundi oo ka cabanaysa bahdil ay kala kulantay soomaaliya sideese camaliyaadka mujaahidiinta al-shabaab ay uurkutaalo ugu noqdeen saliibiyiinta bujambuura kusoo dhowaada warbixin xiise badan oo arrinkaasi soo koobaysa waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba hubantila'aan ayaa ka taagan dowladaha ay ciidamadoodu ka qayb qaadan doonaan isbahaysiga cusub ee dhowaan uu meel mariyey waxa loogu yeero golaha qaramada midoobay urur gaaleedka midooda afrika ayaa koodii bishan iclaamiyey in lasoo afjiray howlgalkii artemis islamarkaana la bilaabay howlgal cusub oo ay ugu magacdareen eusom tallaabadan oo ka dhigneed in ciidamada kufaarta afrikaanta toddobiyo tobankii sane ee lasoo dhaafay duulaanka ku joogay soomaaliya magacoon loo bedelay ayaa haddana waxaa soo baxayay warar sheegaya in dowlado cusub ay ku soo biirayaan duulaanka sida masar oo kale hore sheegtay inay ciidamadeeda u soo daabulayso soomaaliya warar kale ayaa tilmaamayey in guutooyin ka tirsan ciidanka eritreya ay soomaaliya imaan doonaan balse warkaas ayaa aad u nuxuusay tan iyo wixii ka dambeeyey labaiyo tobankii bishii lasoo dhaafay kolkaas oo xasan gurgurta uu abey axmed kula kulmay magaalada ankara uuna la sixday heshiis khiyaano ah ilwareedo ayaa sheegaya in kooxda riddada soomaaliya ay ka cagajiidayso in ciidamo masaariha ay qayb ka noqdaan isbahaysiga cusub ee eysom isbuucii lasoo dhaafay wasiirada difaaca etoobiya iyo saraakiil sirdoon oo xabashi ah oo safar akadisa muqdisho ku yimid ayaa kooxda riddada ku wargeliyey inaysan ogolaan doonin in ciidanka masar lagu biiriyo howlgalka afrikaanta wixii xilligaasi ka dambeeyey ayay mas-uuliyiinta kooxda xasan gurgurta warbaahinta ka jeedinayeen cadeymo ay shaki ku gelinayaan ka mid noqoshada ciidanka masar ee taxalufka eyusom cali balcad oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada islamarkaana uu xasan gurgurta u wakiishay caadiyeynta cilaaqaadka etoobiya ayaa ku hadaaqay in mugdi uu ku jiro kaalinta ciidanka masar ee isbahaysiga cusub arrinta egypt dabcan egypt wadamadii dalbaday ayay kamid tahay inay kamid noqdaan ciidanka owsom ayaga ethiopia labadoodana annaga wili kaleeto ahaa burundi iyo rwanda burundi iyo uganda inay aan u qaybinay wixii allocation labadooduba hadda wadahadal ayaa noo wada socda waana laga yaabaa in si un mataqaanaa loo xaliyo laakiin ilaa hadda waxaa laga gaari ma jira haba yaraatee marka labadoodu hadda qayb kama aha owsom mas-uuliyiinta xukuumadda alqaahira oo ka shakisan in kooxda riddada soomaaliya ay ballantii uga baxday ayaa iyaguna xiriiro isdabajooga waxay la samaynayeen maamulka muqdisho toddobaadkan oo keliya ayay masar iclaamisay in wasiirkeeda arrimaha dibadda uu tiro laba jeer ah khadka teleefonka kula xiriiray axmed macalin fiqi uuna kala hadlay diyaargarowga ciidanka masaarada ee soomaaliya loo soo dirayo cabdifitaax xasiisi oo isna dareensan in etoobiya ay dadaal dheeraad ah ku bixisay sidii ciidamada masaarada looga fogeyn lahaa howlgalka afrikaanta ee soomaaliya ayaa xiriir la sameeyey madaxweynaha uganda baadiriga yuweri museveni oo ah gaalka ugu ciidanka badan isbahaysiga afrikaanta ee soomaaliya masar iyo kooxda riddada ayaa horey u sheegay in kumnaan askari oo masaariha ay bedeli doonaan kuwa xabashada etoobiya ka hor heshiiskii ankara sida uu xaqiijiyey wasiirka khaarijiga xukuumadda alqaahira تحدثنا ايضا عن الترحيب الصومالي والترحيب من جانب الاتحاد الافريقي بالمشاركه المصريه في البعثة التابعة للاتحاد الإفريقي التي سيتم نشرها في الصومال والتي ستخلف بعثة أتمس الحالية waxaan sidoo kale ka hadalnay in soomaaliya iyo midowda afrika ay soo dhoweeyaan in masar ay qayb ka noqoto howlgalka cusub ee eyusom taas oo dhammaan ka howlgeli doonta soomaaliya si ay u beddesho howlgalka atmis masar waxay go'aansatay inay ka qayb qaadato howlgalka cusub innagoo ajiibayna dalabka nooga yimid soomaaliya sidoo kale waxaan soomaaliya kala hadalnay inaan isdhaafsanno iskaashiga dhanka amniga iyo ciidanka iyo in la dhaqangeliyo heshiiskii dhanka ciidanka ee dhowaan ay saxiixeen soomaaliya iyo masar kadib booqashadii madaxweyne xasan sheekh oo ku yimid masar bishii agosto مصر قررت المشاركة في هذه البعثة بناء على طلب الحكومة الصومالية وبناء أيضا على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الرئيس حسن شيخ محمود إلى مصر في أغسطس الماضي isbarbaryaca laga dareemayo madaxda kooxda riddada iyo ciidamada xabashada ee ku aadan imaanshaha ciidanka masar ayaa xaalad cusub gelinaysa masiirka kooxda riddada oo ah mid aad u liita islamarkaana ah koox aan shisheeye la-aan sii jiri karin falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee eyusom oo uu yahay midkii ugu liitay ee abid looga dhawaaqo soomaaliya marka loo eego dowladaha ka qayb qaadanaya iyo maalgelintiisa oo aan sal fadhiya lahayn kadib markii ay cagajiid iyo diidmo muujiyeen saliibiinta reer yurub iyo maraykanka oo toddobiyo tobankii sane ee lasoo dhaafay bixinayay qarashka calooshadu shaqaystayaasha afrikaanta ee soomaaliya ka dagaalamaya golaha ammaanka ee qaramada midoobey nidaamkaas awsom kuwa la yidhaha oo atmis in laga guuro awsomnaga wuu ogolaaday arrimo farsamo ayaa jira number kow fanka xaggee looga keenayaa awsom ciidankaas labayo toban kun oo ciidan oo military iyo maaragta boolis isugu jira waaye awal hore qarashkeeda waxaa bixi jiray midowda yurub laakiin midowda yurub waxay dhaheen hadda kadib bixi mayno waxay fursad siiyeen beesha caalamka lix bilood bis hadda sanadkan hadda aan ku jirno laba kun santa lixda bilood ugu horreysa ayaan lacagta bixinayna wixii ka dambeysa annagu culaabtaas ma wada qaadi karno ilaa maaragta labada kun toddobaad ayaa bixinaynay marka see loo qaybsamaa ilaa hadda waa lagu kala qaybsanya marka qarashkaas sidii loo bixi lahay golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxay soo jeediyeen in waxa loo yaqaana u n assessments qaramada midoobey inay iyadu qarashka qiimayso kadibna wadamada xubnaha ka ah golaha maaragtay golaha guud ee qaramada midoobey lacaga laga aruuriyo qaaraan loo galo maaragtay laakiin say ku suura geleen marka arrimahaas laftirkooda waxay ku tusaayaan caqabada dhanka dhaqaalaha ee soo xoog gale arrintaas xataa waxay sababtay dhimista ciidamadaas oo lasii yarayna la dhibaayo in qalalaaso ka dhasho oo burundi oo kale ay ciidankayga ama la ii badiyo laba kun hala gaarsiiya wax ka badan ama waa la baxaa inay dhahdo haddana la dhahay waa la bixi kartaa caqabadda sidoo kale meesha jirta waxaa ka mid a ciidanka etoobiya kaalinta ay meesha ku yeelan doonaan soomaaliya dowladda somalia hore waxay u sheegtay etoobiya inaysan ku jiri doonin midowda africa ciidankiisa cusub ee soomaaliya arrinta ku saabsan kala daadsanaanta ka muuqata dowladaha shisheeye ee la doonayo inay qayb ka noqdaan isbahaysiga cusub iyo kala hadalka madaxda kooxda riddada waxay muujinayaan in weli uusan sal fidhiyo lahayn taxalufka asalkiisu yahay anfacadoonka ee loogu magacdaray eusom shabakadda blumeg ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa faafisay warbixin ay ku sheegayso in shan iyo tobanka ilaa iyo toddoba iyo tobanka bishan ay dhici doonaan kulamo lagu sheegay xasaasi oo lagu jaangoyn doono dowladaha ay ciidamadooda ka mid noqon doonaan isbahaysiga cusub ee afrikaanta siday wararku sheegayaan xukuumadda dabadhilafka masar ayaa qabanqaabinaysa kulamadan oo ka dhici doona magaalada alqaahira wuxuuna ujeedkiisu yahay sidii go'aan looga gaari lahaa ka mid ahaanshaha ciidamada masar ee howlgalka midooda afrika ee soomaaliya bloomberg waxa ay intaasi ku dartay in sidoo kale dowladda xabashada etoobiya ay qabanayso kulamo ay ku raadinayso sidii ciidamadeeda looga mid dhigi lahaa isbahaysiga eyusom ee qaramada midoobay ansixisay balse aan weli la helin maalgelin sal adag leh iyo midnimada dowladaha ay ka imaanayaan ciidamadaasi aag kale oo laysku mari waayey laguna kala tegay waa dhanka ciidanka burundi xukuumadda silbiyadda bujumbura ayaa ka gows adeegtay qondo aad u liidata oo uga soo aaday ciidamada taxaalufka cusub mas-uuliyiinta burundeyska ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda riddada ay xaqirtay kaalinteeda ciidamada ayna siisay ciidan gaaraya kun iyo afartan askari murun dheer kadibna la go'aamiyey in ciidamada burundeyska ah laga saaro soomaaliya wargeyska the east african ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in saraakiisha burundi ay ka cawdeen eedeymo loo jeediyey oo ay ka mid ahaayeen inay ku fashilmeen dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay xajisan kari waayeen dhowr saldhig oo lagu soo weeraray sidaasna burundeysku ay ku noqdeen ciidamada ugu tabarta daran ee ku sugan soomaaliya weeraro laayaan ah oo mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo afjareen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada silbiyiinta burundi ayaa ka dhacay gobolada shabeellada hoose banaadir iyo shabeellada dhexe waxaana weeraradaasi ugu caansanaa kuwii ka dhacay ee daynile oo banaadir ah leego ceelbaraf iyo duleedyada degmada balcad halkaasoo lagu dilay kumnaan askari oo burundeys ah haddii ciidamada masar iyo etoobiya ay ka mid noqdaan howlgalka kufaarta afrikaanta ee eyusom ayay isbahaysiga u bedeli doonaan mid dhexdiisa loolama kana mashquulo muhiimadda loo dhisay oo ah la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada sida ay aaminsan yihiin khubaro reer galbeed ah oo indhaindheeya arrimaha geeska afrika cidda ay fadeexada iyo liidnaantu ku dulhoganayso waa madaxda kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo ah dabadhilafyo aan xumaanta ka sariigan kooxdan oo sanadkii labada kun iyo afartii lagu soo camcamiyey dalka kenya ayaan wax ka badan hal isbuuc sii jiri karin ciidamo shisheeye la-aantood sababo la xiriira iyadoo aan u babac dhigi karin mujaahidiinta al-shabaab بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga iyo wararkii ugu dambeeyey khaza iyo walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo aan ka guud marayno qaraxyo galabta ka dhacay shabeellada hoose iyo faahfaahin horudhaca kolonyo ciidamo kufaarta ka tirsan oo kasoo baxay magaalada muqdisho ayaa maanta ilaa shan qarax lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada laanta buure iyo namber konton ee shabeellada hoose afar ka mid a qaraxyada waxaa lagu beegsaday ciidan lugeynayay oo kufaarta ugandha ka tirsan halka qaraxa shanaad si gaar ah loola bartilmaamaysaday gaari xamuul ah oo sahay u waday kufaarta afrikaanta gebi ahaanba goobta ayuu ku burburay gaariga iyagoona meesha ka jiitay haraadiga baabuurka burburay laba jeer ayay isla goobta qaraxyada ka dhaceen kusoo degeen laba helikabtar waxayna qaadeen bakhtiyo iyo dhaawacyo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa donald trump oo dib usoo cusboonaysiiyey hadallada uu ku dalbanayo in dalka kanada lagu soo biiriyo mareykanka iyo siyaasiyiin ka carooday xilli laba iyo toban maalmood oo qura ay ka dhiman tahay wakhtiga uu donald trump madaxweynaha cusub ee mareykanku uu talada la wareegi doono ayuu jeedinayaa hadalloo xiisado siyaasadeed ka dhaliyey waqooyiga qaaradda amerika donald trump ayaa hadallo uu jeediyey wuxuu ku baaqay in dalka kanada oo ah dalka ugu weyn caalamka masaxo ahaan lagu soo biiriyo mareykanka madaxweynaha mareykanka ayaa tallaabada uu ku dalbanayo in la baabi'iyo dalka kanada oo laga mid dhigo mareykanka wuxuu u sababeynayaa amniga qaranka wadankiisa donald trump ayaa rabitaankiisa arrintan ku waadan sii xoojiyey tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu is-casilaad ku dhawaaqay justin teradu ra-iisul wasaarihii kanada sidoo kale trump ayaa ku baaqay in mareykanka laga iibiyo jasiiradda greenland arrinkaas oo durbaba dhaliyey buuq siyaasadeed hadalladan ayaa qeyb ka ah xasarado siyaasadeed oo la filayo in trump uu ku bilaabo muddo xileedkiisa waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa askari ka tirsanaa maamulka somalilan oo lagu dilay gabiley warar faahfaahsan ayaa kasoo baxaya dil saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada gabiley ee dhacda gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee somalilan dilkan ayaa ka dhacay meel aan ka fogeyn jaamacad lagu magacaabo timcade oo ku taal magaaladaasi waxaana halkaasi lagu khaarijiyey askari ka tirsanaa maleeshaadka maamulka ridada somalilan gaar ahaana kuwa booliiska askariga lagu dilay gabiley ayaa magaciisa lagu sheegay buux ismaaciil mire waxaana dilkaasi lagu tuhumay nin bajaajle ah oo ay isqabteen askarigaasi la dilay sida ay sheegeen dad u dhow askarigan mid ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda nawaaxigeeda lagu dilay askariga ayaa sheegay in ninkaasi uu ku wargeliyey in ay ishayaan nin bajaajle ah islamarkaana uu doonayay in uu xiro saacad kadibna uu dil ku dhacay mas-uul u hadlay maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee somalilan ayaa sheegay inay ku daba jiraan ninka lagu tuhmayo dilka askariga manahan dhacdii koowaad ee lagu dilo sarkaal ama askari ka tirsanaa maamul goboleedka ridada ee somalilan bishii juulaay ayay ahayd markii sarkaal ka tirsanaa booliiska ridada somalilan uu askari hubaysan ku dilay deegaanka xariirad ee dhaca gobolka awdal labaatankii maarso ayuu gudaha magaalada hargeysa qof hubaysani ku dilay askari booliis ah oo ka tirsanaa maamulkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixinada ku daawacan waxaa ka mid ah etoobiya oo weli sii wadaa boobka dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato maamulka oromiya ee dalka etoobiya ayaa weli sii wadaa inuu dhismayaal hor leh ka dhiso duleedka magaalada bombaas oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato etoobiya tuulooyin kale oo dhowr ah oo ka mid ah gobolka ayuu sidoo kale isku fideeyey maamulka oromiya iyagoo dejinaya dadka xabashida ah ciidamo dadka deegaanka ah ayaa waxay kolkii hore ku guuleysteen in ay weeraraan oo ay kala didiyaan maamulkii oromiya ee dhulboobka ka waday mandiqada balse maalmo kadib ay dib usoo rogaalceliyeen iyagoo halkaas dejiyey dad xabashi ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday waxaana ka mid ahaa masar oo isku diyaarinaysa in ay soomaaliya geyso ciidamadeeda si ay qeyb uga noqdaan howlgalka shaadala dirirka ah ee eusom iyo ka hortaga saameynta etoobiya ee geeska afrika waxay sidoo kale mareegtu daabacday wasiirka arrimaha dibadda ee masar oo dhigiisa mareykanka iyo kan soomaaliya kala hadlaya arrimaha gobolka xili maamulkan uu iska ilaabay goodoominta uu ku hayo reer khaza faragelinna uu ku hayo arrimaha gudaha ee soomaaliya iyo suuriya markan haddii aan eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee khaza waaxda caafimaadka ee khaza waxay maanta shaacisay in ciidamada yuhuuddu ay khaza ka geysteen ilaa lix xasuuq oo ka dhanaa dadka abriyada ah ee reer khaza xasuuqyadaasi waxaa ku shahiiday ilaa kow iyo konton xubnood halka ay ku dhaawacmeen toddobaatan iyo sideed kale oo dhammaantood la geeyey xarumaha caafimaadka ee marinka haddii aan dhanka kale eegno tirakoobka guud ee shuhaadada khaza waxa uu gaaray afartan iyo shan kun sagaal boqol soddon iyo lix xubnood halka dhaawacuna uu marayo boqol iyo sagaal kun laba boqol toddobaatan iyo afar xubnood oo rayid filistiiniyiin ah dhanka kale kooxaha muqaawamadu waxay maanta baahiyeen muuqaal la daawan karo ku dhowaad afar daqiiqo kaasi oo ay kusoo bandhigayaan howlgalladooda ka dhanka ah ciidamada gumaysaha qeybaha hore ee muuqaalka ayaa lagu daawanayaa muqaawamada oo beegsanaya gaari nooca meerkaafaha ee yuhuudda kooxaha muqaawamada ayaa sidoo kale beegsanaya guri ay ku sugnaayeen ciidamada gumaysaha waxaa sidoo kale qeybaha dambe ee muuqaalka lagu daawan karaa diyaarado nooca basaaska ah oo ay gacanta ku dhigeen yihiin kooxaha wax iska caabintu waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada maanta waxaa si aadaha looga hadalhayay arinta ku saabsan musuq maasuqa iyo xatooyada ay ku dhaqaaqaan hay-adaha iyo inji-ooyada sheegtaa in ay shacabka tabaalaysan u gargaarayaan waxaa loogu yeero hay-adaha gargaarka ayaa daafuray mashruuc lala yaabay oo dad badani ay si adag uga warceliyeen waxay musqulo u dhiseen dad baahan oo calooshoodu maran tahay taasi oo loo arkay jeesjees dadkan oo ay kusoo xareeyeen buushash ku yaala duleedyada muqdisho islamarkaana ay duruufo ka muuqdaan min bashiir musqulahan waa kuwo kumanaan gaaraya waxaana qaybtiiba ku baxaysaa lacag dhan labaatan kun oo doolar dhismaheedana ay iska kaashanayaan dhowr hay-adood oo reer galbeed ah xafladda furitaanka musqulaha waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan koox xiriidada kuwaasi oo si axmaqnimo ah usoo dhoweeyey iyaga oo aan wax dhaleeceyn ama dhaliil u jeedin hay-adaha ku jeesjeesaya dhibanayaasha shacabka oo arintaa fikradahooda ka dhibtay ayaa ku sheegay mid bahdil ah oo qayb ka ah dulliga ay madaxda koox xiriidada badeen soomaalida annagaa meeshaas isdhignay maqsadkeenna dhaafnay ummad kasta oo maqsadkeeda dhaaftana sidaas ayaa loo duleystaa waxaa sidaas yiri qof ay ugu qoran tahay yuusuf axmed cabdulle maxamed qandiid oo isla ka mid ahaa dadkii arinka facebook uga falceliyey ayaa yiri qof baahan musqul uma baahno laba sababood dartood kow qashinba sooma saarayso calooshiisa ilaan waxba ma cunine labo qofka in uu noolaado oo wax cuno ayuu u baahan yahay ee musqul loo dhiso uma baahna ayuu yidhi mid kale oo si mug leh u bidhaaminayay dhagaraha hay-adaha gaalada ee gargaarka sheegta ayaa si kooban u yiri beesha caalamka wax la yidhaahdo si ay dalkeenna u maamulaan adduunka meel ay u maamulaan ma jirto markaas ayay madaxda soomaalidu sheeganaysaa qab iyo sharaf ayuu yidhi xubintiina caawa bashiir waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud xaflad ay nabadoon ku dooranaysa jufo ka tirsan beesha mursada ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa xafladdaasi ka qayb galay jufada habar idinle oo ka mid a beelweynta mursada ayaa dooratay nabadoon cusub oo ku hogaamin doona shareecada islaamka kadib kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka beeshaas oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulanka ay beesha ku dooranaysa nabadoonka ayaa waxaa garab socday dowro sharci ah oo loo qabtay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beeshaasi xaflad si weyn loo soo agaasimo oo ka dhacday magaalada galhareeri waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan marti sharaf isaga kala timid wilaayaadka islaamiga mudug galgaduud shabeellada dhexe hiiraan iyo banaadir ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay naqiibka ay dooratay beesha habridinle naqiib cabdulaahi maxamed ohliye aniga horta runtii waxaa soo magacaabay beesha aan ka dhashay ma jeclayn in xilkaan la ii dhiibo waxaan islahay dad badan oo kaaga habboona jooga laakiin ayaga ayaa dalbay hadal badan dabadiisna anna waan ka aqbalay waxaan rabaa marka iski aan galnay in ay ka soo dhalaalaan waan rabaa horta beesha oo aysan dhihin annagu maran halkaa taagna aysan dhihin ila shaqeeyaan waxa loo shaqaynayana waa kutubka ilaahay waayo waxa loo shaqaynayo soomaaliduna waxay tidhahdaa sharci ku dhashaa sharci ma diid dad ahlu tawxiidaan nahay shareecada islaamka in aan ku hogaamiyo ayaa ayaa iisoo magacaabay anna waan ka aqbalay waxaan leeyahay marka aberdinle waxay ka tirsan tahay beelweynta saddex iyo sagaal nuqabay leedahay nuqabada iyo hogaanada oo u horeeyo hogaaska oo u horeeyana waxaan leeyahay waa rajaynaa insha allahu in aad igala qayb qaadan doontiin shaqadan ila mushaarikay doontiin wixii cusriya iyo wixii qulaysana aad ila qaadi doontiin waa rajaynayaa insha allah anna hadda waan ballan qaaday inaan kutubka ilaahay ummaddaas aan ku ku hago waan ballan qaaday intii nolosha iyo nafta ugu jirto ama alla iigu talagalay oo in aan sii haayo rabbi iigu talagalay maamulka islaamiga sidaas si lamida waxaan leeyahay iyagana waan rajaynaa insha allahu in aad ila qaban doontiin hawshaan igu ixtiraami doontiin ayagana waa ka rajaynaa hadal badan ahaan ma buuxsho warkayga inaan soo koobaan rabaa soomaalidu waxay tidhaahdaa qabaa'ilku waxay yaqaaniin wax la yidhaah oo dhaqan u ah hadday ugu jirtana hayga soo jiri hadday ugu jirto aniga hayga soo jirin hadday iga maqan tahana ii jeri waxaan rabaa marku warku inuusan saas ahaanin ku xisaabtamaan beeshaydu ay ku xisaabtanto wixii ku jirana in aan ka soo jeriyo wixii ka maqanna kutubka ilaahay aan ugu doono wixii ku jirana kutubka ilaahay inaan uga soo jeriyo wixii ka maqanna kutubka ilaahay inaan ugu doono sidaas inay aqbalaanaan rajaynaa waxaan rabaa dadka aan matelayo haddii aan bini aadanaan ahay xoogaa yare simbirixii ay dhacdo rasuulkaa noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi in qofka bini aadanka ah in uu gefi karo laakiin haddaan gefo xoogaa lay caqli celsho hoos laygugu dhigo la yidhaahdo ilaahay aan xusuusanno laakiin ay yihiin ummaddu khayr alkhaadiin attawaabiin kuwa gefa waxaa u khayr badan ummadda awalba gefa way ka samaysan tahay laakiin kuwa ka tooba keenaa u khayr badan marka anna sidiiba uu shiikhii igu tirtirsiiyey uu yidhi hoggaan adag ha noqonin waxaan insha allahu tacaala rajaynaa inaan u dhimri doono inaan u dhimri doono inaan u dhimriyo si naxariis leh wanaag leh wadatashi leh aan ula shaqeeyo meesha aan joogno marka degmo waaye way ballaaran tahay way gudaweyn tahay wax walbaa ku jira waxaan rabnaa marka inaad xusuusatiin waxaa wax lagu dhaqi doonaa maalkiina maskaxdiina iyo muruqiina inay yihiin aniguna naadir waardiyeeyaan ahay tala soo jeediyaan ahay shurguddoomaan ahay ku soo dhowaadha intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galguduud oo kelimaad u badnaa dardaaran madasha ka jeediyey الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أي أمه لنا مركا هدي عن قدرة كلمات عن بدنين أما نقاط دورة وعن لا هي نقطة كوات قبائل كائن لا in la nidaamiyo hoggaan loo sameeyo runtii mujaahidiinta arrintaasi aad iyo aad ba ugu dadaalaan gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ah qabaa'ilka si hoose si korba waa loo dhisay arrintaasi markaan waxay tamhiid u tahay ummadda wadajirkeediiyo mideynta ummadda ummadda in la mideeyo waxa waaye dariiqa loo maraayo waxa waaye hoos in laisku soo dhiso ummaddan soomaaliyeed waad ogtihiin dhibaatada maanta haysato marka midnimadaasna alla subxaanahu watacaala noogu yeeray oo ilaahayna amray wactasimuu bixabli illaahi jamiican saa laga heli karaa waa inaan isnadaamino inaan isdhisno gobol hadday tahay ama deegaan hadday tahay iyo haddii qabiil hadday tahay in las dhiso qadiyadaas horta marka waa qadiya muhiim ah in lagu baraarugo ahamiyadeedu inay leedahay inaan ogaano waa maaragtay baraarujinayaa waxaan rabaa marka insha allahu tacaala inaan kusoo koobo kusoo gebagabeeyo tawsiyaad dardaarankii koowaad waxa waaye kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inaan qabsano inaan adkayno gaar ahaan beesha reer murunsade hadda ma aha maalintan uma bilaabane maaragtay kitaabka ilaahay iyo kudhaqankiisii iyo jihaadkiisii iyo dadaalkiisii horey ayay u qabsadeen in marka la adkeeyo arrintaasi insha allahu tacaala naqiibka cusub iyo nuqabada kale iyo ogaaska iyo guud ahaan beelaha muslimiinta ah kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ilaahaynan amray fastamsik biladii uuxiya ilayka innaka calaa siraatin mustaqiim wa innahu ladikru laka waliqowmika wasawfa tusaluun marka kitaabkaas alla subxaana wa tacaala inaan qabsano boorka hadda waxaa nooga qoran xadiiskii nabigu sala allahu alay wasalam innii qad taraktu fiikum shay-ayni lan tadiluu bacdahuma kitaab allahi wa sunnatii kitaabka ilaahay sunnadii nabigu sala allahu alay wasalam dardaartii nabagu waaye inaan qabsano inaan adkayno inaan maaragtay u jihaadno inaan tadbiiqino waa isu dardaarmaynaa qodobka labaadna waxa waaye si toos ah in runtii taxadiyaadka iyo derbiyada kitaabka ilaahay in lagu dhaqmo dada diidan dadkaasi markaa hadal hadday ogolaanayaan waa kheyr haddii hadal ogolaan waayaan waxay rabaan in laska laiska dhiciyay rabaan waa jihaadkaas ilaa meelmarinta waanta waxa is haystaa baybalka ama dastuurka gaalada ay samaysay oo gaalada maaragtay ee caddaanka ay soo sameeyeen ama talyaani ama ingiriis waddanka loo soo sameeyey ayaa yaallo dhinaca maaragtay hubkiisii ciidankiisii yaallo marka kitaabka ilaahay diidan yihiin nimankaas marka war yeeli maayaan waxaa la rabaa inaan ka hor tagno codowgaasi insha allahu tacaala si guud dadaalkii iyo juhdigii aan wadnay aan laba laabno walaayada waxay soo dhaweyneysaa naqiibka cusub reer habaare dile ay doorteen nabadoon cabdulaahi maxamed weheliye walaayada waa ay soo dhaweyneysaa san nuqabadii horeyba ula shaqeynaysa ay ula shaqeynaysaa asagana insha allahu tacaala waxaan u dardaarmaynaa in insha allahu tacaala kaalintiisa ku soo baxo waa u dardaarmaynaa majaalka dacwada iyo ummadda waxbaristeeda hadday tahay majaalka maaragtay hadday tahay in jahliga lala dagaalamo hadday tahay dhinac walba markaas ummadda midnimadeeda wadajirkeeda hadday tahay in insha allahu tacaala uu ka dadaalo ee dadka masaakinta iyo ducafada u kaalmayntooda asagana waa u dardaarmayna insha allahu tacaala waana insha allahu ku soo dhowaaday saan isleenahay waxaana rabnaa markaa inaan guddoonsino intaan u insha allahu u talagalnay xafladan ugu talagalnay haddii aan la yidhaahdo ha soo dhowaado nabadoon cabdullaahi maxamed weheliye marka horena nabadoonka waxaan u dheeweynaa kitaab qur-aanka kariimka ah marka horeba haystay ee maaragtay shicaarna noo ah kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u dhiibeynaa kitaabkaasa midigta ku haysanaa insha allahu tacaala waxaana sii doonaa insha allahu naqabada naqiibka gobolka iyo afayeenka ayaa ku wareejin doonaa insha allahu tacaala in ka soo dhowaado tan waa raayadii laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah ay ku qornayd oo runtii shicaarka noo ah waan aaminsannahay caqiida ahaan insha allahu tacaala raayadan waa raayadiisii adduunku maaragtay laba raayo ayaa jirto raayo maaragtay wax kale ka qoran oo qolo walbaba waxay aaminsan tahay oo u qoran yihiin annaga islaamka aaminsannahay raayadan waxaan uga qoran laa ilaha illa allah muxamad rasuulullahi allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa qorigan waa dadka diidan laa ilaha illa allah muxamad rasuulullahi waa aakee loo haayaa iyo dabajaah iyo alaab kale loo haayaa marka maanta waxa waaye nicmo ilaahay waaye naqiibku waa nin dhallinyaro ah khayr badanna aan ka rajaynayno insha allahu tacaala waa akay afarta iyo todoba ayaa gudoonsiinaynaa si markaa nin casiiz ah odayaashii maogtahay haddii koofiy besleyl wato maogtahay marka koofiyadu in wax lagu darona hadda maanta waa taagan tahay insha allahu tacaala booshiin waa kan ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursade ayaa sidoo kale kelmid ka jeediyay xafladda doorashada beesha nabadoonka loo magacaabay waa beelaha mursade beesha u ah lafdhabarka xil weynaa ka saaran marka arrimahooda inuu muraaqabeeyo aad ula socdo waad fahamteen haddii qofku lafta dhabarka hadday ka jabto socod iyo hawa adduunya o dhan ma lahan wuxuu laakiin aan aad u rajaynaa wuxuu leeyahay oo la shaqay doona nabadoonno iyo odayaal iyo culummo iyo waxgarad qaali ah marka raggaas soo magacaabay qofku haddii uu ismagacaabo talada asaga unbaa loo wakiishaa alle subxaanahu wa tacaala laakiin haddii ummaddii uu ka mas-uulka noqonayo ay ayagu usoo duceeyaan ay keenaan ilaahay baa ugu muciinaya maciin ugu naqanaya oo ugu kal arrintu waa u fududaanay marka wadaadku xoogoo waxaa waaye shaqadaas inuusan ka biqin ilaahay baa ku garab taagan qabiiladaada waxaa waaye aad ayay maaragtay muddo u diyaarinayeen inay nabadoon helaan adayna ku heleen ku keeneen ayagoo kuu kalsoon xilka marka saaran alla subxaanahu wa tacaala ayaa sheego cadaalad waaye cadaaladdaas oo ah inuu labadii isqabato uu ku kala saaro si cadaaladaho sharciga islaamka waafaqsan alla subxaana wa tacaala wuxuu leey ina allaha ya'murukum an tu'adduu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli waxaa la rabaa in cadaaladdaas marka lagu dhaqo annaga waa ku garab taagannahay ilaahay baana kugu baryaynaa in ilaahay kuu fududeeyo ee si guudna muslimiintaa kasoo qayb gashay inaad ugu ducaysaan xilkaas nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kastana waa mas-uul marka mas-uuliyadda aad qaaday midaad soo martay oo hore u hay jirta maahan waa mid cusub marka waxaa laydinka rabaa inaad xilkaas odayaasha kale oo mursadana ay wadaadka la shaqeeyaan sheekh cabdulaahi sheekh maxamed maalmahan wadayo hadda bilow uma ahan laakiin mas-uuliyaddu waa sii korortay waxaa kaloo runtii aada ugu mahad celinaa wilaayada gobolka galgaduud oo maalmahan dambe aad yani u tartarsiinaysay inay beelaha aanan nabadoonnada lahayn inay u dhisto uma dambay doono umana horaynin qadiyaddaasna waxaa waaye dadka in dad ay maaragtay yeeshaan ay u dhashay odayaala loo sameeyo marka wilaayada waa aadan gobolka iyo degmooyinka aan ugu mahad celinaa runtii si gaar ahaaneed inay maaragtay arrintaas waa bogaadina waa soo dhaweynaa arrintaas ay ku tallaabsadeen oo ah in cid walba nabadoon ay ayagu la yimida inay soo doorteen dad nabadoonkan wilaayana ma keenin qolo kalena ma keenin beesha ayaa iska soo dhex saartay marka waana naqiib oo naqiib iyo nabadoon soo carabi ma qola waxaa laga yaabaa inay dhahaan naqiib hadduu yahay waxaa waaye qolooyinka laakiin ninkan nabadoon waaye naqiibkuna waa af carabi nabadoon waa af soomaali horena waa loo sheegay marka jazaakum allahu khayran odayaasha reer galhareeri ee maarata muhaajiriinta ah adinkana runtii aad iyo aad ayaan kugu mahad celinaa sida deegaanka iyo wanaagiisa iyo xasiloonida iyo ka mid naqashada ummadda joogta aad u laasimteen aadaan kaga mahad celinaa macnaha ummaddu waxay leedahay ka mid naqasho wax la yidhaahay rabtaa haddii qofku meesha uu yimaado hadduu ganacsi iyo waxbarasho iyo ou galan sida dadka kale uu yahay ou ka mid noqdo waa wax qaali ah lagama yaqaano muhaajir iyo nin maaragtay muqiim ahoo hore u joogay magaaladan galhareeri lama kala yaqaano jacarna ma la kala garanaayo ceelbuurna ma kala garanayo waxa waaye ummaddii ku dhalatay camalay naqdeen marka waxaad meeshaas fahmaysaan dadka muslimiinta ahu inay waddanka ina alarda lilahi yuurisuha man yashaau min cibaadihi walcaaqibatu lilmuttaqiin dhulka adinkaa iska leh macnaha dhul qabiilleeyoo aad dol saarantiin ma ahane waa dhulkiinni dhul diinta islaamka lagu tadbiiqina haddaad timaadiin carab iyo cajabi kalama leh qaar ka mid ah abwaanadii ka qayb galay munaasabadda ayaa tixo gabay iyo shirib halkaasi ka soo jeediyey bismillaah saddex iyo sagaal iyo intuu magucu sameeyey sabdiga iyo far culuska iyo sulka herideeda walaayadana soo saacidoon suurad garanayno waxay naga sugayeen naqiib suurtagala waaye ilaahayna waa noo salo laguma seraynin safka horena waa naga jira saadiq waayahayne waxaa maanta loo saari hasuus culays badane asa labada suloga xiriiseta xoog badane hana lala samaal bixiyayaan loogu siisinayne hanuunsaaba horsado ducadu waa u socotaaye hanuunsaaba horsado ducadu waa u socotaaye sidou nabigu soo suubiyo diintu saaxu sheegtay salaalisal safar iyo soodaaliyo haddii ragis la sanqaado waa inay amiir suubsadaan sawdka lagu raaco annaguna sunnadiyaan haddaya waaga sidanaye annaguna sunnadiyaan haddaya waaga sidanaye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay waa shirib insha allahu tacaala raalli ahaada dadku hadda waxaan u malaynayaa shiribka igaaba iga wada badan marka waxaan dhihi lahay walaalka sheekh cabdullaahi ah oday kaa dhigteen macallin cabdullaahi oo waalka oday kaa dhigteen alla daartiisugu adeega halka oday kaa dhigteen alla daartiisugu adeeg halka oday kaa dhigteen alla daartiisugu adeeg waxaan intaas kugu dira wax kastaba way kula kulmi karaan ee waxaan alla iyo rasuul ku amrin yaysan ku imaanin waxaan alla iyo rasuul ku amrin yaysan ku imaan waxaan alla iyo rasuul ku amrin yaysan ku imaan waxaan alla iyo rasuulna ku amrin yaysan ku imaan teeda kale waa lagaa wen yahay laakiin odayaal lagaa dhigtay ee akhyaarta ku adeejiso wax ogna arrintugu yir araarta ku adeejiso ku ogna arrintugu yir akhyaarta ku adeejiso ku ogna arrintugu yir intaas waxaan kuugu darayaa waxaan kuugu darayaa hadde dhib kastood la kulanta maanta ajarka lagu aargoosama maamul islaamiya oo kitaab iyo sunno ku xug loogu xugun tagaan haysanaa waxaad ku aadi weysaanaa waxaad ku aadi weysaana aragdhee umuura jirte waxaad ku aadi weysaanaa arkadhee umuura jirte waxaad ku aadi weysaanaa arkadhee umuura jirte waxaad ku aadi weysaanaa arkadhee umuura jirte igala xisaabtama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiise le aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu